bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal hamiin faydhaa ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo idaacadda warsan siinhayta hamiinimaadan madaxweynaha koonfur galbeed soomaali shariif xasan sheekh aadan oo la filaha intiusa ka dhawaaqa intiusa iyo musharaxa inteegan xilka madaxtinimo ee soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo hadhawaayo xubno wanka kore ee landooradi galmudug wasaaradda waxbarashada iyo shaegdintisada jaamacdood iyo hirman gureed markii oo buuhi waayeen sharuudog ilan ku baahanayo heerka jaamacadda maamulka degmada baydhabo oo baaqandari musharaxiinta hadiiras adiiraayta magaalada baydhaba ahlusunna waljameeca oo eedeen injeedi maamulka galmudug isla galmudug oo ku hadalay waraakubay qaramada midooba warar ku saabsan xaalada deegaanka muuri ee gobolka shabeellada hoose beela caalamka oo dhalay lidiiska musharaxiinta manka kora akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaal weybaa ku mid ah dagaalan dhexeeya ciidamada dowladda suudaanta koonfureed iyo mucaaradka oo kudhii malakaala iyo weliba duulaanka daacish lanku ku saarahay magaalada lamaad ee kubin ciraaq oo bilaabatay
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiin fayla dhugunsidayaal hamiinnamo isniin ow talaadan hagalahayta taarigdan iyo ka eedanta tumii toddobada bilo tumanaa sanadka lamada kun tum ilitaa ka dhowaada warkii oo fisanga madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxmuud iyo hadhawaayo xubno wanka kore ee laakudooraday maamulka ee laaku dooraday maamul goboleedka galmudug uus-ona ka tilmaamay tallaabo dimuqraadi leh oo hore lanka qaaday doorashada sanadkan lamada kuntum iyo lita war saxaafadeed laaku saari xafiiska madaxweynaha iyo lanka hambalya iyo xildhibaanada cusub ee manka kore angmatalow galmudug ee ka guuleysadeen doorasha ee ka guulaysadeen doorashadai ku dhiidi cadaada xasan sheekh maxmuud ee wayba-usa sigaareen bogaadii doorka hanraagta ee baarlamaanka galmudug hanxulli manka kora islamarkaanan hambalyay hanraabtay ka guulaysadii doorashadii shalay i daraad ku dhiidii magaalada cadaada ee caasimada ku-meelgaarka maamulkaas galmuduga wayba hambalyo gaareen daray zamzam daahir maxamuud iyo jawaahir cali cilmi oo nagadeen lamadii bilan een ka horeeya ee landooradantiyo ku mid nagadan manka kore ee dalka wayba waybua taariikh cusub oo soomaaliya bilowdi madallo wadatashi qaranyo hore nlanka go-aamay anteenka yaraan boqolkiiba soddon xubnoo lamada milyo nagadan bilaan sidaa dartiye hadhawaaye sida dimuqraadiyada leh ooyo baarlamaanka galmudug yoan ku dhaabaheen lamada hanraab oo ku mid ee sideedii xubno manka kore ee matalaayeen deegaanada maamul goboleedka galmudug yaari madaxweynaha federaalk soomaaliya xasan sheekh maxmuud madaxweynaha iyo kala dardaarmay dowlad goboleedyada kale intiyo sadan oo kale iyo hanxulan xubno manka kore ee matala maamul goboleedyadiiyo baarlamaanka cusub madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo inka dambeyntii inbaaqi dhammaan shacabka soomaaliyeed intuu dormiim iyo ku qaadan doorashada lamada kun tumiyo lito iyo dowladda dowlad goboleedyada guddiyada doorashooyinka ee heerar federaal iyo heer dowlad goboleedba iyo kula shaqeeyeen intii doorashooyinka reed anindheyna islamarkaana anqabsoonta sidii lanka taragali sidii oo sheegahayeen wararka ku bahay madaxtooyada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waybaa laka sheegahayeen ti madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo waybaa lakuwadeen ti magaalada baydhabo uusaka ka dhawaaqa intiuse iyo musharaxan tartamo xilka madaxtinimo ee soomaaliya doorashada la filahaya anti adhiida bilo nofembar ee sanadkan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya muuqda waqtigan xaadirka antuusa haysada taageero beelo digili marafle beelo shanaad iyo beelo direed haano badan oo ku mid ah beelo habiye idaarood oyona si-eede ankadaali muddadii qonto iyo lito sano oyo dalka antali ayeen beelo qaar oo ku jeeda beelo habiye idaarooda haanaso haddana af ahaantiyo dareebay antiyo ayin aqabada horsurang nabadi ii wadajirka soomaaliya musharax shariif xasan sheekh aadan iyo isbahaysigay siyaasadda ee doorashada la filahaynti dalka kudhida dhammaadka sanadkan yawayba qorsheeyahaye antibeelahawi idaarood gaar ahaan hanlankasow galaasii ooyo welisho nhelna wasiiro micno leh amayoon qoban jagooyinka sare ee dalka sida gaaljecel hawaadla ogaadeen murunsada ihaano badan dhisaasoo kale haano lamide yan tartamahayan kursiga manka hoose ee baarlamaanka soomaaliya inta badan madaxda soomaaliya hadda eh musharaxiin inteegan qobadowka xilka madaxtinimo ee soomaaliya mana may og siduusa iska waafaji doona xilka madaxweynenimo koonfur galbeed uusa haddahayo io musharaxnimadiisa xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya wali wararaka kororo dhugun sidayaal wararkaani barnaamijyadan dembiya ka dheegi doontan haddii laain walaalo ku nagadaa maamulka degmada baydhabo wayba uusa baaqan daray musharaxiinta roogaan iyo haamhaka qulqulahayaanba magaalada tan baydhaba faahfaahintan siid cali muuse maxamed tar iyo nin haya
magaalada baydhabo oo xarun ku-meel gaaran ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba lagu daramaha dhaqdhaqaaq ciid infaylo dhiniga ammaanka e taasi iyo ku shaqeeyan maamulka degmada ciidamada shalgadiisa iyo shacabka ku nool gudaha iyo deegaanada kale ee ku tirsan magaalada baydhabo gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali maxamed watiin yaa weliba uuse ku hadlay ammaanka magaalada baydhabo walin uuse sheey inta sugada ammaanka magaalada si-eeda iyo ku shaqeeyan dhammaan laamo ammaanka io shacabka usoona ammaani shacabka ku nool magaalada baydhabo ooyo kadadaalin silan hela ammaan liska halaay kora gudoomiyaha ayaa weliba uuse sheegay intii amniga geega ku jara magaalada baydhabo intii laka heli wacyigelin iyo isdhexgal dheeriye oo lan sameeyey shacabka ku nool tumanka xaafad oo ka koobanta magaalada baydhabo janaay dhinakaed cabdulaahi cali maxamed watina gudoomiyaha degmada baydhabo yaa weliba uuse sheegay intii dhowaan magaalada baydhabo ku dhii doonta doorashooyinka xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo matala doonana dowladda federaalk soomaaliya walin uuse baaq andaray musharaxiinta deeraan magaalada baydhabo intii maamulka iyo kala shaqeyn ammaanka magaalada baydhabo janaay shacabka dabcan wacyigelin badan iyo may la suubiyay inshaga isdhexgal bulsho badan iyo may buuha yaa la suubiyay shacabkan geek may buuha maamulka iyo amniga kulli may buuha la shaqeeyahayaan mayka dhiiga hadii howleys maarne sii wadana ma raayse shaqada maarne meel hadii ku wadan meel meel kasii fayla kasii wadan insha Allah ma rajayna hada wadankan hada wala wala dib ka jar iyo daruuf meesha inta insha Allah wadan far badan may buuha yeesha inta shacabkan dhibaato badan ha marin marka geek may buuha may diyaarin in iyo maarne geek nabad iyo amniga iyo higsidan higsidan may buuha ya waana kala shaqeeyaa insha alla waana kala shaqey doona insha allah dadka doorashooyinka oo leeyo ama musharaxiinta eh may kala daarmaan iyoyon si amnisho iyo amniga guul kusoo fadiyoon may buha kadadaala may buha insha allahu ya ya kala dardaaramaan walaagiika oo la sugay may buha amniga kiishow may faana doorasho sinibada ka dhiida lanka maarin muwaadanka sinibada ka doorda usul may buha sinibada hanis sharaxa ya may buha ya muhiimadata waan may faana war hadee war allaala wali amnigaas may buha dhibaatan shan may buha yoon inyoon kufoojignadaan ya may buha insha allah ya kala dardaaramaan insha allah wasaaradda walbarashada ayaa sheegtay intii saddex jaamacadood iyo hirmeen guriyeed markiiyo buuhi waayeen shuruudooga ilan ku baahanay heerka jaamacado faahfaahinta warkan way bandhighaye waryagana faraxa juseen weerowa wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay in qaar ka mid ah jaamacadaha ka jira dalka ay xirmeen kadib markii ay buuxin waayeen shuruudihii looga baahnaa jaamacadaha ismaaciil yuusuf cismaan agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa sheegay in saddexda jaamacadood ee xirmay ay lumiyeen tayada waxbarashada jaamacadaha laga rabo waxa uu sidoo kale sheegay in jaamacad kasta laga rabo macalinka ugu yar ee heerka waxbarashada uu haysto derajada labaad ee jaamacadda ama master iyo wixii ka sarreeya agaasime ismaaciil ayaa sheegay in wasaaradda ay diyaarisay sharciga jaamacadaha islamarkaana ay dhowaan isku keenayaan jaamacadaha ka jira dalka oo dhan islamarkaana ay horgeyn doonaan xeerka jaamacadaha kadibna la samaynayo guddiga tacliinta sare ee dalka ismaaciil ayaa guddigaas ku sheegay in ay samayn doonaan halbeegyada jaamacad kasta looga baahan yahay waxa uu intaasi ku daray in dowlad goboleedyada ka jira dalka ay la kaashan doonaan dhismaha guddigaasi iyo dejinta heerarka jaamacadaha wax baan wadna meel baan gaarsiinay mar walba waxaad u baahan tahay markaa sharciyo dejinaysa dhaqaale dhaqaaliyaa naxa yiraayay laba kun iyo shan iyo tobankii laba kun iyo lix iyo tobankii hadda waxaan dhamaynay sharcigii ama maaragtay lagu hagi lahaa jaamacadihii ee privateka ah oo loo samayn lahaa waxaa la yihahdo guddiga tacliinta sare ama af ingiliishka lagu yaqaano loo yaqaano high education commission guddigaasoo u samayn kara معيار أما واحد لو كان ساري كان جامعنا مركاد أكتجي أما شرعي وأنا ميني مرد واحد أسمين دونا واحد يراد وعضين ومد الصومالي أنت ذا قوين لسوية دونا
ahlu sunna wal-jamaaciya eedan anjeedidii maamul goboleedka galmuduga madaxweyne ku-xigeenka maamulka ahlu sunna wal-jamaaca ee gobolada dhexe cali bashiir faarax cali baashi oo la hadlay warbaahinno iyo weybausashada intii maamulka galmudug uuse dagaalka ku huryahay magaalooyinkii deegaano ku tirsan gobolada dhexe ee dalka weyba uuse sheegay anti dhaqdhaqaaqii ciidan iyo ku wadan deegaanadaas islamarkaana iyo waljawaabay oon kubina maamulsho siduuse sheegay weyba uuse sheegay inti lambahanya inti shacabka gobolada dhexe lanka kor dagaalagna saas oo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka ahlu sunna wal-jamaaca ee gobolada dhexe ali baashiya weyba uuse beeniyey anti hiriir iyo kula dhexay maamulka puntland wayba u sheegeen wararkaasi eedeymo lahanjeedii ahlu sunna iyo sheegeen anti walboon ku jarna waa ko madaxweyne ku-xigeenka oo ku hadala arrimoogaasa dadka gobolada dhexe annaga ma noo kala sokeeyaan cid aan maaragtay arrinta noocaasina markaan kuu soo gaabiyo waa been iyo barabagaan la rabo dadka in lagu jahwareeriyo oo dadka aragtidooda la lumiyo oo lagu mashquuliyo oo arrinta dad aan waxba maaragtay wax wax aan waxba ka jirin in lagu tilmaamo marka arrintaas waa barabagaankaas aan sali raali toona lahayn hadda haddee haddii la yidhaahaa midda kale isaga annagaa furnay ayagaa furnay dagaalkii oo hadda kuma ana sheegin ayagu furneen lasoo weerareen oo markhaati ay leedahay arrinta noocaas haddii saasi taasi ay jirtay maxaa runtii socon weynoo maaragtay fariisimarada ugu soo noqon taasaa daliil u ah cad markhaati u ah in wax ay jiri ay sheegayaan waxba ka jirin waxa runtaa aan ku sheegaynaana in ay leeyihiin daliil iyo markhaati ay leeyihiin taas ayaa cusub madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenka ogeka la ka dooraday magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe daqiiqado ka hor qadka taleefonka waybaka la xiriir cabdiraxmaan wadani oo ee waryaga gobolka shabeellada dhexe aan ku warmo warsan wayban war ku weydiiyey sidii aan dheedi doorashada aada waa maadsantahay shuli waxaa dhacday doorashadii madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka hiirshabeelle maanta waxaa tartamayey laba madaxweyne oo u tartamayey xilka ugu sareeya dowlad goboleedka hiirshabeelle weliba ku-xigeenadooda oo dhanka madaxweyne ku-xigeenka ah markii qodobka la siiyey ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle oo ay tartamayeen maxamed waare iyo weliba cali cabdullaahi cusubne waxay guusha raacday cali cabdullaahi cusubne oo ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle kadib markii uu helay lixdan iyo kow faasla sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hiirshabeelle ayaa waxaa loo doortay gudoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha dhexe cali cabdullaahi xuseen cali guulaabe isagoo helay tireedan lixdan iyo lixdan islamarkaana sidaas uu ku noqday madaxweyne ku-xigeenka koowaad dowlad goboleedka hiirshabeelle maanta magaalada jowhar gobolka shabeellaha dhexe sidan hore kuu sheegay waa uu ka degan yahay hadda qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada waxaa ka socda dabaaldeg lagu soo dhaweynayo mas-uuliyiintan cusub gaar ahaan madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle cali cabdullaahi cusubne oo inta badan ay u codeeyeen mudanaasha baarlamaanka dowlad goboleedka hiirshabeelle holka lagu dooranayay ayaa waxaa ku sugnaa madaxweynaha maamulka galmudug cabdiqiin xuseen guleed weliba cabdi xasan awaale khaybiib oo loo doortay mid ka mid ah musharaxiinta ka mid noqonaya mudanaasha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo teli doona qaybta galmudug sidoo kale waxaa goobta ku sugan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen udwa oo goobjoog ah halka lagu dhaaranayo misna lagu dooranayo mas-uuliyiinta ugu sareysa dowlad goboleedka hiirshabeelle run ahaantii xukuumo ayaa hadda waxay ku qalqaan meesha lagu doortay madaxda ugu sareysa dowlad goboleedka hiirshabeelle halka ujeega ku sugan ayaa inta badan waxay isweydiinayaan mas-uuliyiinta hadda la doortay waxyaabaha ay kusoo kordhin karaan labada gobol hiiraan iyo shabeellaha dhexe maadaama labadan mas-uul ay soo doorteen mudanaasha baarlamaanka dowlad goboleedka hiirshabeelle haddana waxaa xidmadda jeedinaya cali xasan daafoy oo u tartamayey ku-xigeenka madaxweynaha dowlad goboleedka hiirshabeelle islamarkaana waxyeelo hoos kadib markii uu helay toban cod sidaas madaxweyne ku-xigeenka guurguurka hiirshabelle waxaa noqday gudoomiyihii hore ee gobolka shabeelle ha dhahe cali cabdullaahi xuseen xaamid juudlaade maxaa cabdirajio ayaa waxay ka doorsugayaan mas-uuliyiinta cusub isla markaana loo doortay in ay hogaamiyaan shacabka labada gobol ee hiiraan iyo shabeelle ha dhahe in ay la imaadaan isbedel waa inay noqdaan madaxda qaarkood
saas oo kale wararka kale una jowhar sinkukahayn wayba ku mid ahaa
wafdigani warkacaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi colaad rooble waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed cumar maclow iyo weliba korneel sheegow oo soo gaaray magaalada tani jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe wafdigan uu horkacayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa magaalada jowhar kusoo dhoweeyey odayaal dhaqameed ka tirsan beeshow u matalo dowladda federaalk soomaaliya waxaana wasiir ku-xigeenka warfaafinta uu la kulmay odayaasha dhaqanka asigoo kala hadlay arrimo badan oo ku saabsan dhanka dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba maamulka hirshabelle oo dhismihiisu uu ka socdo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ugu horreyn goobta waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka ee kasoo qaybgalay soo dhoweynta wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wafdigu uu horkacayey halkaan maanta waxaan ku soo dhoweynay wasiir ku-xigeenka warfaafinta cabdulaahi colaad wabana geedi iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya oo ka mid yahay xildhibaan maxamed cumar maxamuud jenaraal sheegow iyo xibno kale oo ka tirsan mas-uuliyadda federaalka waxay korgali doonaan xuquuqda ka maqan labada gobol jareerka ka soo jeeda ay rabaan inay xuquuqdoodii ay helaan ayadoo iyagoon dadna dulminaynin dadna aan xaqinaynin
wafdi ballaaran oo aad iyo aad u ballaaran ayaan maanta waxaan ku soo dhoweynay magaalo madaxda jowhar ayaga oo ujeeddadooda ay tahay maamul samaynta shabeellaha dhex iyo hiiraan korgalkooda ay tahay waftigaas oo aad iyo aad u ballaaran ayaan kusoo dhoweynay haddaan nahay dhaqankii beelaha jararweyne waxaanan rajaynaynaa waa dabdaallana inay yacni bacdaldaal ka bacdi yacni wixii ama shaqadoodii ayimid ay qabsan doonaan dhinaca kale xildhibaan maxamed cumar maclow oo ka mida wafdiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta uu hogaaminayay ayaa waxa uu sheegay in si aada ugu faraxsan yahay in johor uu soo gaaro islamarkaana lagu soo dhoweeyo ujeeddada nuxurkan u mid waxay tahay sidaad ka warqabtaan maadaama maanta la filaya in lasoo gebagabeeyo oo la qabto doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle inaan horta goobjooga u noqonno oo aan la soconno talabaadna waxay tahay maadaama dadkeen intay ku sugan yihiin islamarkaana ay jiraan cabashooyin fara badan ay jiraan ay noo soo gudbeen hadda ay noo soo gudbiyeen in arrimahaas aan kala kaashano ciddii markaas ee quseys sida arrimaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo halkaan iyadoo weliba uu ku sugan yahay xubno kale oo mas-uuliyiin kale oo kala duwan halka ay ku sugan yihiin gobolka shabeellada dhexe ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi colaad rooble ayaa waxa uu sheegay in uu magaalada jowhar u yimid sidii wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalku uu kala hadli lahaa waxyaabaha ay tabanayaan beesha asiga dowladda u matalo islamarkaana ay ka tabanayaan maamulka hirshabelle oo dhismihiisa uu ka soconayo magaalada tani jowhar
siyaasiyiinta maadaama aan nahay halkaan labadan gobol ka soo jeeda inaan goobjoog u ahaano doorashooyinka halkaan ka dhacayo ee dowladda runtii ay guul weyn ka gaartay iyo waxaan kaloo u nimid oo aan weliba kasoo aragnay madaxda sare ee dowladda aanu kasoo aragnay cabashooyin ay qabaan beelaha sida aad marar badanba tviyada idaacadaha aad ka arkayseen beelaha kasoo jeeda labadaas gobol qaar ka mid ah haba ugu sii darnaadeen beelaha hadda aan anaga ku matalno xildhibaan dowladda soomaaliya aan ku matalno cabashooyin ay ka qabaan qaabka runtii maamul sameynta labadan gobol cabashooyinkaas inaan aan la xalino haddii ilaah yihahdo wasaaradda arrimaha gudaha iyo beelaha ee cabashooyinkaa soo jeedinaya inaan la xalino insha allah arrimahaasaan u nimid maxamed ibraahim jimcaale amore radio warson jowhar wararkan oo deerahayay deegaanka muuri ee gobolka shabeellada hoose waybayo sheegaan haddii xaalada deegaankaas geeka yahay togadeganayde gureed markii xalay dagaalyaano ku tirsan shabaab iyo weerarka qaadeen deegaankaas dagaalka saacado kooban qaadad iyo ciidamo ku tirsan dowladda iyo dagaalyaano shabaab oo weerar haqaaday al-shabaab iyo meelaaska dhex martay waybana ku dhaladay khasaarana iska jara dhimashay dhaawac oge oo ashal deeri lamadii dhinac ee meelayska dagaalantay ciidanka dowladda iyo geekareedan la wareegan deegaanka muuri oo saacado kooban iyo haysadeen dagaalyaano ku tirsan shabaab oo weerarkayaa ka qaadee waryaalka warsan ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay angantay xaaladda deegaanka muuri geekiyo eedato degan oo ganacsigii dhaqdhaqaaqay dadweynaha i baabuurtabaya iyo ee haayeen to bilaawatay qaramada midoobe midooda afrika midooda yurub igad itaaliya sweden iyo maraykanka ayaa sheegay angantio ku welwelsanyin haana ku mid ee musharaxiin tobanka kore ee baarlamaanka soomaali aanasayoo sheegan antii qaarsho iyo dembiye weynyo ku galeen bulshada soomaaliyeed biila caalamkiiya sheegdintay doorashada soomaaliya sanadkan ayaa ku dhex muuqata shakhsiyaad kacanbay dhibaataynta shacabka soomaaliyeed xilliyada iyo dareereen dagaaladii sokeeye ee ku dhiyay dalka soomaaliya warkaa kubay beela caalamkaiyo laka sheegantiya muhiima tanti taariikhda siyaasadda soomaali lanfur bog cusub islamarkaana dalka reed laankanagna haanay dhibaatayay bulshada soomaaliyeed labaatan shantii sana ee lahadhaafe beela caalamkee sheegtay intii howlahoo laka diiwaangeliyo musharaxiinta lamada boqol iyo toddobaatan shanta ee baarlamaanka intii muhiimata inti laku ilaaliyo haan dembiyada i rabshado ku jeysadeen dalka soomaaliya xiliyadii burburka warara kubaay beela caalamkaiyo inka dambeyntii langugahanjabi hubno manka kore baarlamaanka soomaaliya waybana beelo caalamkii ee wacadka martay intii ay diida doonto xubnoogaas meelo warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo in ku badan konton qof iyo laag waramaa intii oo ka dhammadeen dagaal weyn oo ku dhiyay banaanka magaalada malakaal oo ee magaalada lamaad ee kuweyn dalka koonfurta suudaana xoogaga mucaaradka ee jimaaday weerar weerare magaaladaas oo hayditaan lamaad ee dalkaasan kuweyn kureed marka iyo qob sideen tuulooyin kada dhow walow ciidamada dowladda iyo sheegan antiyo ku horseedeen duulaankaas waaniyo khasaaro badan anjeysideen mucaaradka kumanaan shacab ayaa ka dhamaday dagaalkan dhexeeya ciidamada dowladda iyo falaagada kaasoo dalkaas reedan ku qaraxay biliijoon kureed markii uusa burburiyay riiskii nabadeed la deeri boqolaal kun oo qof oo dheeraadena waybaa laga qasabeentii oo isku kuruuran minateediyo anka dambeyntiina duulaan milatari oo kooxda daacid lagu kasaaro magaalada lamaad ee ankubin ciraaq ee moosil iyo bilaawatay iyoona kumanaan ku tirsan ciidamada ciraaq iyo ku qeyb qaadaan howlgalka laka xoreeyaha ee magaaladaas ra-iisul wasaaraha ciraaq haydar calabaadi iyo xalay waqtigii dhexe ka dhawaaqay intuusa bilaawo howlgalkii ku dhanka hayay daacish ee magaalada moosil usoona sheegay intuusa bilaawdo waqtigan gudaashe isbaysigu hogaamiyo maraykanka iyo dhinaga irka ku taageera doona ciidamada ku qeyb qaadaha iyo xoreynta magaalada moosil oona iska jaran ciidanka kurdiyiinta ee ciidamada iraaqa ilaa saddex boqol oo kun ciidame ayaa ku qeyb qaada doona xoreynta magaaladaas mosel weyban hay-adda qaramada midooye walaac ku muujiday xaaladda hal milyan iyo bar dadweyne oo ka sugan meelasa mosel iyo ee magaalada inka dambeytay ayaa ka xoogayin kooxda daacish weybana haddii laku saara ku dhikanta intii lagu ka adkaada dalka iraaqa daacish yaa la wareegtay magaalada moosil sanadkii labada kun tomiyo afartii iyoona kooxda weli sanadkaas ku dambeeyo kusi kasii xoogaysadaan dalalka ciraaq iyo sowri ooya weli ku taliyaasa qaybo badana warkii isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabantanikege warkan waybaasi warkan waybaasiin saartay islamarkaana dasiin kula dareersaaseen oo jugru ismaaciil axmed weybaniin farsameeyey faysal dhaayo xuseenan alaalanake warkan dhaafo warsan radio dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed ireedan ku fiirsada kora dhugoonsadayaal hantii warkan kan lamid ireedan ku kulmaana waybasiinku tabaana sidaasuu nabadgeliyo